Xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ayaa ka jirta degmada lug haya ee maamulka Somaliland deegaanada hoos yimaada. Qoysaska ku nool degmada lug haya iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wajahaya xaalad biyo la'aan kadib markii ay guureen ilihii ay biyaha ka heli jireen halka daaqsinka xoolahana uu yaraaday. Qaar ka mid ah qoysaska ay saamaysay abaarta ayaa ka warbixiyay saameynta ay nolosha dadka iyo dunyadaba ku yeelatay abaarta.
Runtii abaarta say u saamaysay deegaanka maxaan ku dhahdaaye gaar ahaan degmooyinka ay hoos tuulooyinka ay hoos yimaadeen degmada Lughaya waa mid aad u ba'an tuulada runtii waa laga tegay oo dadku xaggaabay u tegay way way way way ka qaxeen runtii abaartu waa mid aad u daran oo oo- oo dadka xoog du- dad iyo duunyaba aad u saamaysay dee kolley dowladaha waxaan laga uga baahan yahay ambaha hayadaha gargaarka in ay kolley soo gargaaraan walaalayaal dhulka abaar foolxun baa ka dhacday degmada luqoya inta hoos imanaysa abaar foolxun baa ka dhacday abaartii dadkaaba iyaga ciribta ku haysaaba Een, cudur baa u dheer xoolaha ee- oo dhameeya Een, maxaa hayay dee mar- dadka ilaah baa gargaar leh inay ay gargaar noo keenaan ayaan ka codsanaynaa marka waxa weeye abaartii dadkaba ayaaba ciribta nagu haysaba ninkii alla gaadhsiiyo
Ee, waxa weeye walaalayaal halkan aan joognay waa tuuladii beeye garaaca ayaan joognaa Ee, nabad ilaahay baan qabnaa abaar baa ka jirta waddanka waddanka abaar adag ayaa ka jirta dad iyo diirba way saamaysay aad bay u adag tahay ka dhacay bishaa aan joogno bisheedii baa ugu dambaysay kal hore roob sanadkaa dhan cirkama tiixin kulley de wakhtigaa dheer bay abaartu soo haysataa aad bay xooluhu u liitaan Een, dee ciddii ku noolaydna way la liidataa uun
biyuhu way nagu xidhaar yihiin Ee, iyagana biyo xidhaar oo dadku maatida iyo dumarka uurkadaheedii ay aad ugu dhib qabaan baa naga haysta Een, abaartuna taa aad kay adag weeyaan markaa gurmad deeda wixii naga soo gaadhayo ayaan u baahannahay maanta waxaa jira abaarooyin baa jira ka dhacay xeebta ilaa gaarsa ilaa lughaya dhulkaasoo dhan abaar xoog laa ka dhacday